bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii saaka iyo dunida waa subax khamiisa lix iyo labaatanka bisha janawari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobadaan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda puntland oo sheegay in beesha caalamku gabtay doorkii bini'aadantinimo ee kaga aadanaa taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen xilli madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayo ay safar arrimahan la xidhiidha ku marayaan deegaanada loo naqraacay ee gobollada bari iyo karkaar tirada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo sii kordhaysa hofti ka socda dowladda puntland ayna ka mid yihiin wasiirada cadaaladda iyo haweenka oo gaaray degmada goldogob ee gobolka mudug kana hadlay ajendaha socdaalkooda xoolo dhaqato ay abaari soo barakicisay oo iska xaadiriyey kaam qaxooti oo ku yaala magaalada caabud waaqe ee gobolka galguduud qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida anigoo tolmaan ayaa idinla socodsiinaya wuxuuna barnaamijka idinka imaanayaa stuudiyaha daljira ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo daljira iyo bogga internetkana waad nagala socotaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo dabcan xubnihii barnaamijka bagoorrow ayaan idiin hayaa marka horese warkii caalamka subeer shicabdi ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo subeer mahadsanid tool wararka naga soo gaaraya deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in xalayta hubiyaal ay ku dhaceen xaafado ay dad ku badan yihiin dad goobjoogayaal oo ku sugan buulamareer ayaa sheegay in mid ka mid a hubiyaashaasi uu ku aabsaday qoys islamarkaana cidina aysan ka badbaadin sidoo kale waxaa la sheegay in hubiyaal kale ay ku dhaceen xaafado ka mid ah buulamareer oo sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya warar ka imaanaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa sheegaya in sagaashan qof oo soomaaliya shalayta laga dejiyey garoonka diyaarada ee aadan cadde kadib markii laga masaafuriyey dalka maraykanka safiirka soomaaliya ee magaalada washington axmed cawad ayaa sheegay in dadka la ceeliyay ay iskugu jiraan dad dembiye ka galay maraykanka iyo dad isi soo dhiibay waxa uu sheegay inay ku jiraan qaarkood in loo diiday muengelyo safiirka waxa uu sheegay in go-aanka dadkan lagu musaafuriyay ay gaartay maxkamad amerikaana madaxweynaha cusub ee waddanka maraykanka donald trump ayaa soo saaray amar uu ku sheegayo in derbi laga dhiso xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico waraysi uu siiyey xalayto telefishinka a b c news ayuu waxa uu ku sheegay in xaqiiqaantii boqolkiiba boqol mexico ay bixinayso qarashka ku baxaya derbiga maraykanka iyo mexico u dhexeeya oo dhan laba kun oo mayl trump ayaa xilligii ololaha doorashada ee maraykanka uu u tartamayey in xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico uu derbi ka dhisi doono islamarkaana uu yareyn doono qulqulka muhaajiriinta ee maraykanka ku sugan mexico ayaa go-aankaasi kasoo horjeesatay ee trump uu qaatay waxaana ay sheegtay in go-aankaasu yahay mid lagu degdegay maraykanka iyo mexico ayaa xad leh waxaana ka dhexeeya xiriir dhanka siyaasadda iyo midka dhaqaalaha oo si toosa uga dhexeeya muwaadin u dhashay waddankaasi imaaraadka carabta ayaa lagu dilay waddankaasi ee libiya ee caasimadiisa ee tarabulis ninkan la dilay ayaa sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa lagu qabtay waddankaasi isagoo lagu eedeynayo inuu ahaa basaas xukuumadda waddankaasi ee imaaraadka carabta xeer ilaaliyaha waddankaasi ee libiya sidiiq asuur ayaa arbacadii shalayta waxa uu sheegay in ninkaasi uu ahaa maxkamad suge kadib markii lala xiriiriyey in xiriir ula leeyahay booliska magaalada dubai xeer ilaaliya ayaa waxa uu sheegay in ninkaasi uu iska dhigayay nin ganacsada xirina uusan la lahayn liiska dubay iyo sirdoonka waddankaasi ee isaga imaaraadka carabta
subeer shocabdi oo warkii caalamka inala socodsiinaya halkaasaad nagala socotaana waa raadiyo daljire u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo gudogale ee madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waraysi uu siiyey raadiyo daljir waxa uu ku sheegay in beesha caalamku ay gabtay doorkii laga filayey ee kaga aadanaa taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada puntland madaxweynaha iyo wafdi la socda ayaa socdaal arrimahan la xidhiidha waxay ku marayaan deegaanadii ay dhowaan roobabku ka da'een loona naqraacay ee gobollada bari iyo karkaar madaxweynaha puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas ayaa isagoo ku sugan magaalada haafuun aan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana ugu horrayn aan weydiiyey bal waxa uu socdaalkoodu daaran yahay
waa mahadsantahay walaal waraysiga waxaan ka soo baxnay shala subax magaalada boosaaso dabeedna waxaan soo marnay dhul dheer baan soo marnay ufayn iyo qaroor iyo ilaa aan ka halayna waxaan kusoo hoyanay isku shuban iyo waxaan halay kusoo hoyanay magaalada tulada xiriiro xiriiro ayaan saaka kasoo jalmaado kasoo baxay barqadii jalmaado ma hayna waxaanan caawa kusoo hoyanay magaalada xaafuun jid kale dee in badan oo dhulka ayaa soo marnay iyo deegaano tiro badan oo kala duwan ujeedada safarkooda waxay ahayd kurbalida xaaladda dhabta meeshan ka jirta dabcan dhulka waa dhulkii raxmadda qabatay oo ilaahay dhulka ku badbaadiyey dad badan baa isugu soo guuray ilaa meelo dhul badan oo ilaa waqooyi soomaaliya togderi ka shishay ilaa etoobiya ilaa koonfurta mudug dhulkaaso dhan baa dugsiga yimaadeen dad halkaan aada u tira badan baa yimid marka bal xaaladooda inaan u furgallo timaha caafimaad oo xoolaha iyo iyo dadka intooda iyana waa ay dhulka weymarayeen waa joogeen si dadka xaaladooda caafimaad aada loogu dadaalo wax looga qabtay iyo xoolaha caafimaadkooda labadaba maadaama lasu soo guurguray xoola isu soo guurguurayaan in aada looga fajignaado de cudurada waxay qabaan waa iskaasiinayaan marka anana de waana halka baleyaan dadka ogaano wixii dee awoodahoo deeraho aan awoodnana aan ugaarsiino ilahay baa deer badan insha allah marka ilaa iyo hadda maxaa la kulanteen sawirkii aad meesha ka haysateen iyo waxa aad la kulanteen farqi intee la-eg baa udhexeeya dadku waxay aaminsan yihiin mar haddii meesha roob qabtay in barwaaqo maaragtay la degay waayaha nacbashaa soo yeeraysay la xidhiirtaa nolosha dadka oo dadku inaysan waxba wadan ah xoolaha ka sakow
wallahi dadka aruno wax badan ma wataan dadku waa soo guureen xoolihii bay la yimaadeen qaarkood reer reerihii bay kasoo tageen oo carruurtii iyo waa laga soo tegay taa laftigeedu waxay nooga baahan tahay qalay nooga rabtaa sababtoo ah halka waxaa yimid dadkii xoolaha waday dad badanna meelihii lagayandaloogay kuwa laftigeedu taageero iyo saboortay u baahanayaan iyo caawimaad waa un dhibaatada dhacday ka mida in reerkii uu kala qaarnaado oo qaarna ay dhulka ku haran qaarna ay soo hayaamaan marka waa picture dhib badan laakiin dadka xoogada maadaama naga yimaadeen xoolihii hadda waa roog yihiin maanta markaan dhex marayna xooluhu waa fiican yihiin laakiin da arkaysa xoolada jidka lagu soo baadiyey oo meel kasta aada marto neef laga tuuray gaari iyo ayaa aada arkaysaa jeedka yaaryaalla dadkiina wixii de ilaahay meeshaas soo gaarsiiyey waxaa moodaa inay hadda dadka deegaanku dad aada wanaagsan wey way soo dhaweeyeen aada bay ugu dadaaleen runtii mahadad gaartee wixii haysteen ba la qaybsadeen daraabahoodii i ugu jireen bay ugu fasaxeen lacag la-aan ugu fasaxeen aad bana loo soo dhaweeyey baahida ka waran baahidu ilaa xadkee bay gaarsiisan tahay tan labaad gurmadka idinku wixii tabartiina ah oo dawladda puntland ay geysay iyo waxa dadka deegaanka ka sokow ilaa iyo hadda taageero micno leh oo ama idinka soo gaartay oo dadkaas ka soo gaartay adduun weynaha ama ka soo gaartay maamuladii kale ay ka yimaadeen ama dhanka galmudug ha ahaato ama dhanka somaliland ha ahaato ama dawladda federaalka ha ahaato maxaa taageero ka baxsan reer puntland oo ilaa iyo hadda soo gaartay
waxna soo gaaray ma jiraan inaa la hadlaya kaatee dhibtuna waxay tahay dabcan hadda somaliland oo kale dadka dhabar ba usoo ujaareen waa soo raray dadka de haddii lasoo raray dadka waxma wataan waxna lama soo raacin baabuurtun baa laga soo bixiyay qaarkood baan badanaya meelaha qaarkood inkasoo aan hubin inay dad badan yihiin oo yani dadka baabuurta lagu soo raray inta jirilagan ma garanayo laakiin dad waxa wata ma aha oo waxa lasoo raaciyey dadku annagay noo yimaadeen annagay marti noo yihiin annaga ayaa rabaa inaan wixii aan la qaban karo la qabano sidoo kale de galmudug ilkaasoo laga soo hayaa dadku waxama wataan waxna lama iman meelaha kenya madax lasoo raaciyay oo ay wataan oo deeqana ay jirto ee dad dhibaataysan weeye laakiin dadkooda dhex joogaan soomaalida dhex joogaan waxa anagu aan qabnayna nala qabayaan dabcan taastaa weeye tan ku saabsan caalamka bishii february ahayd markaan bilownay kayrada gugii hore waxa weeye intaan la gaarin ayay ahayd waxaanu u sheegnay abaartana inay jirto dhacaysana wayna muuqatay fafaalaheedu wax naga soo gaaray nabalakaati ma ay jiraan aan micno leh sheegi karo runtii aan oran karo afarta ku fiiri karo marka waa puntland iyo dadkeeda iyo ehelkeeda iyo wixii kale oo wax ku darsanayo oo soomaali ah weli waxa aan ku tashanaynaa waxaanu meeshaan keennay waa un xoogaa raashida iyo biyo mana aha wax dood kala dadka meesha jooga oo dhan laakiin de awoodaya markay tahay haba ayaanu soconaynaa wixii naga taqdeeraadana ilaahay baanu kaashanaynaa marka mudane madaxweyne maxaad odhan lahayd dhanka federaalka iyo dhanka caalamka kaleba maxaad dhihi lahayd oo la xiriira dhanka abaarta iyo taageerada laga sugayey oo la xiriirta dhanka bini aadantinimada ama ha noqoto dalabaadka horey aad u gudbiseen ama xaaladda oo weli aan fari ka qodnayn haddaan deeq eebe aysan imaanin ha noqotee
wallahi hadda maanta waxaan dadkaa ku lirahna ma garanayno somaa tira wardhafool buu ku yaal dadkan iyada xaaladooda ay ku sugan yihiin waa loo sheegay iyada qoraalna waa arkeen iyada muuqaalna waa arkeen jagado caalamiya iyo joornaalisteer caalamiya iyo idaacado caalamiya yimid iyagaa tabiyey xoolihii oo dhiman ayay arkeen dadkii oo gaajaysan bay arkeen ilaa haddana inaan hala ekaatee wax kasoo gaaray oo ma jiraan ama federaal ha noqoto ama ha noqoto caalamka federaalkuna hadda ayagaa isku mashquulsano inta doorashada waxaweeye kale lagu jiraayo umalayna ina federaal hayaan amaaro waan maqlaayay dowladda oo tiri saddex milyan oo doolar baan abaara ugu darna laakiin annaga inabalaka hadii wax santi ah oo naga soo gaaro hal doolar allah ka dhigaa ma ay jiraan anigu kulley ogahay xaqiiqadii marka beesha caalamka waan taan kuu sheegay maalin walba waan la hadalaa masabdarra waxay ahayd markii ugu dambeysay inay yidhaahdaan hadda waa abaar laakiin markii majaaco funding gaarto dadku dhintaan ayaan meydin wax qaban doonaa wax noocaaso hadal noocaasa waan ka maqlay meelaha qaarkood serviceka qaarkood marka waxaan ku tashan karna maaha ilaahay baa gacan weyn ilaahay baa deedasa bixiya isagaan ku rajeynaa wax wanaagsan madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas oo isagoo jooga magaalada xaafuun khadka telefoonka igu warramayey magaalada muqdishona waxaa sii kordhaysa khasaarada ka dhalatay weeraradii qaraxyada ahaa ee loo adeegsaday baabuurta xamuulka ee shalay lagu qaaday hoteelka dayax ee magaalada muqdisho waxaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay marayso soddon halka dhaawacuna uu konton kor u dhaafayo dadka dhintay isime ayaa ka mid a kuwa dhaawacmayna saxafiyiin wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho arrintan kaga hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rabaa inaan idin siino qiimeyn horudhaca marka koobaad waxaan rabaa inaan mahad u jeediyo hoteelka dayax iyo sida ay difaaca u galeen hoteelka dayax ciidanka joogay waxay suurtogeliyeen inaysan al-shabaab gudaha hoteelka isa soo gelin taasna waxay keentay inay ku badbaadaan dadkii siyaasiyiinta ahaa dadkii xildhibaanada ahaa oo hoteelka deganaa dhammaantood in wax dhiba dhaawac ama dhimasho aysan soo gaarin marka xiga waxaan rabaa inaan sidaas si lamida aan ugu mahad celiyo ciidamada amniga nabad sugadii iyo booliiska labadaba gurmadkii ay u sameeyeen iyo sidii ay dhaqsaha joogsiiska ahaa oo hal saac wax ka yara ay ku soo gebagabeeyeen dhammaan dadkii soo weeraray oo hoteelka ma aysa soo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guryo ah ku dhuumaalaysanayay sida ay u dileen oo ahaa afar qofood shabaabka la dilay waa afar qofood waxaan aad uga xumahay runtii wiilashaas yaryar oo shabaabka ah oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar da'dooda lagu qiyaasay lix iyo toban ilaa labaatan jir wax ka yar waa wiilal soomaaliyeed la marin habaabiyey fikir khaldan la geliyey dadka gelinaayo dad waaweyn ah oo sheeganayo culummo ah ay mas-uul ka yihiin maran rabaabintaas ay ku sameeyeen wiilashaas waa wiilashaynii waa ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu u fidiyey cafis ama amnesty cid walba oo shabaab ku jirta oo ka soo baxayso oo diid fikirkooda wax ka bedelay in la soo dhowaynaayo oo dhaqan celin loo samaynaayo marka ugu horreysa waxaan rabaa in idiin sheego wiilashaas wiilal runtii ilmahayni oo kaleeto ah wiilashayna ah la marin habaabiyey inay ahaayeen marka xigta waxaan rabaa guud ahaan siday waxu jiraan inay idiin sheego laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayno ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyey waxaa jiray asagana sidaa mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa afar qofood isku daya hoteelka inay gudaha u soo galeen laakiin ay u suurtooboysa inay soo galaan intaas ka dibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay mahaddaas sidaan hor ugu soo sheega waxaa iskale labada ciidamada amniga iyo ciidanka hoteelka ilaalinaya oo difaacooda uu ahaa difaacii aan mar walba u sheegayna hoteellada inay galaan laba difaac inay samaystaan marka dhimashada iyo dhaawacaan rabaa inaan wax ka yidhaahdo ciidamada amniga waxaa kaga dhintay saddex qofood nin boliis ah iyo laba ciidamada miisa ah ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo ilaahay dadkiis u dhintay ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu jannata firdowsi uu geeyo waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga shan qofood oo ciidamada niisa ah iyo saddex qofood oo ciidanka boliiska ah sidaas si la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday qaraxa baabka oo hoteelka bannaankiisa laamiga makal mukarama maqaayad ku taalla iyo dhaawac dad shacaba ay joogeen dhaawac buu u geystay ilaa ay hadda inta aan hayno oo aan isbitaalladii ay noo soo gudbiyeen waa toban qofood oo dhimasho ah dhaawaca labada hosbitaal ee madiina iyo daarushifa la geeyey marka laysku darana waa konton iyo kow qofood oo dhaawaca wixii faahfaahina oo intaas ka dambeeyana gadaalaan ka soo sheegaynaa laakiin sida xaqiiqda oo hadda markaan qiimeyn iyo assessment la sameeyey dhinac walba laga sameeyey waa intaas intaasaan rabaa inaan idinla wadaago waxaan mararka qaarkood maxaa la yidhahdaa howlgalkii oo aan soo gabagaboobin aan ku aragnaa social mediaha warar laisla dhinac maraayo waxaan rabnaa social mediaha iyo raadiyayaasha iyo dadka ka shaqeeyo oo maxaa la dhahaa telefishinada inay xaqiijinta sugaan ilaa wax walba laga xaqiijinaayo oo hay-adaha amniga hay-adaha ay khusayso inay siday waxu jiran usoo gudbiyaan inay sugaan oo aysan ku degdegin ayagana aysan u ekaanin dad warkooda mar walba la beensado marka waxaan rabnaa inaan intaas aan kusoo gabagabeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo labada taliya taliya taliyaha nabadshigidda iyo taliyaha ciidanka booliiska oo runtii qayb weyn ka geysay in dhibka maanta jiray uusan intaa dhacday oo aan ogna uusan ka badanin dadaal dheeraada iyo iskudabarid ay sameeyeen ciidamana ay uga dhinteen meeshaas waxaa kaleetoo jira dad badan oo ciidanka ka mida oo runtii difaacay hoteelka dadkii siyaasiyiinta ahaana si nabada ku soo wada saara ayagana waa u wada mahad celinaynaa intaasaan rabaa inaan kusoo koobo waa
wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo muqdisho ka hadlayey degmada goldogobna waxaa gaaray wafdi ka socda dowladda puntland oo ay ka mid yihiin wasiirka cadaaladda iyo wasiirka haweenka ee dowladda puntland wafdigan ayaana ka hadlay ajandaha socdaalkooda xasan haykel ayaa warbixintan inooga diyaariyey wafdigan gaaray degmada goldogob ee gobolka mudug ayaa isugu jiray wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan waxaana ah ujeedka safarkooda uu ahaa xal u raadinta kiiskii kufsiga ahaa ee dhowaan ka dhacay degmada goldogob ee gobolka muduga dadweyne fara badan ayaa ka qayb qaatay soo dhoweynta wafdigaasi waxaana goob fagaara ah oo ka baxsan degmada goldogob saxaafadda kula hadlay wasiirka cadaaladda iyo diinta iyo awqaafta puntland wasiirka haweenka iyo horumarinta qoyska puntland xildhibaana sadiiq warfaa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kana soo jeeda deegaanka goldogob iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska puntland oo qayb ka ahaa wafdigan gaaray degmada goldogob ugu horreyntii xildhibaana sadiiq oo goobta ka hadla ayaa waxa uu sheegay ujeedkiisa ku aadan degmada goldogob horta marka hore waxaan doonayaa inaan halkaan aan u nimid waxa weeye waa shaqo shaqo qaran wasiirka was- iyo wasiirka cadaaladda taliyaha ciidanka booliiska ee maamul goboleedka puntland go- guddoomiyaha gobolka dhammaan dhammaan horta waxaan doonayaa inaan u hamba- aa, u mahad celiyo Ee, waa ujeedaa juhdiga ay dowladda puntland gelinayso Een, arrintan aniga waxaana xildhibaan dowladda taag soomaaliyeed waxaan u nimid keliya waxaa waay taageero inaan maamulka dowladda puntland ku taageerno annagoo dowladda falaag soomaaliya inaan garab taagannahay wax alla wixii nalooga baahdo marka insha allahu tacaala farxad bay ii tahay inaan deegaankii laga soo doortayna inaan ku soo noqdo waana mahadsan tihiin haddana wasiirada iyo wasiirka cadaaladda puntland saalax xabiib jaamac oo isna madasha ka hadla ayaa waxa uu sheegay in cadaaladda la marsiin doono raggii geesta kiiskana qoyskii ay dhibaatadan taabatayna ay heli doonaan xuquuqdii ay lahaayeen bismillahi raxmaan raxiim waan salaamaya dhammaan saxaafadda iyo mashaweynta reer puntland gaar ahaan mudugga iyo godogu ka salaamaya runtii waa arrin xanuun badan arrinta dhacday laakiin kufsiga maalinba waa dhacaa waddanka meeluusan ka dhicin ma jirto kuwa ka furxun waa dhacaan laakiin saxaafadday gashataan waxaa kasii kooxumeeyey habkay u dhacday habkay usoo shacbaxday ayaa xumayd marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan kula dagaalano meel walba ay ka dhacaan dhibkan ka jiraan marka insha allah waxay cadaaladda ka qabtaan insha allah soo bixi doontaa iyo muxuu ahaa inaan ka qayb qaadana hadduu ilaahi yidhaahdo cid walbana xuquuqeeda insha allahu loo loo dhiciyo hadduu ilaahi yidhaahdo
dhankeeda wasiirka haweenka iyo horumarinta qoyska dowladda puntland marwe aniise xaaji muumin oo iyadana ah madasha ka hadashay ayaa waxay sheegtay in kalsooni buuxda ay ku qabto ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana kiiskan uu noqon doono mid la mariyo cadaaladda بسم الله الرحمن الرحيم كل واسد وزيرك عدالة يرادي hawshatan waxa weeye waa mid loo wada dan yahay hadduu ilaa yidhaahdo waa mid aanu saxayno Een, annagu dad islaam aanu nahay kitaabka iyo sunnaha ku dhaqmaaya ma qaadanayno in lagu ee, lagu tacdiyoodo een, ilmo yaryar sida shareecada qabtaanu ku dhaqaaqayna hadduu ilaa yidhaahdo wixii warbixinana waa kala qaadan doonaa waxaa muhiimadda tahay in cadaalad la helo aad iyo aad waa mahadsan dhowaan ayaa la filayaa in dowladda puntland gaar ahaan culimaa udiinka iyo sidoo kale wasaaradda cadaaladda ee dowladda puntland ay ku dhawaaqdo go-aanka gaarista raggii ka dambeeyey kiiskaasi kufsiga ahaa ee ka dhacay degmadaasi goldogob
magaalada caabudu waaqan xoola dhaqato ay abaari soo barakicisay ayaa waxay gaareen kaam qaxooti oo ku yaala duleedka magaalada caabudu waaq ayaanle cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan inooga diyaariyey qoysaskan oo biyo iyo baad u soo raadsaday magaalada caabudwaaq dulsaarna ku noqday barakacayaashii horay ugu noolaa kaamka xurfadda ayaa u badan dad da'ah iyo carruur waxaana xoolahoodii ay ku waayeen abaarta ka jirta geyiga soomaalida iyadoona aysan jirin ilaa hadda cid gacan bini'aadanimo u fidisay qoysaskan hadday tahay maamul iyo shacab marka laga reebo soo dhoweynta dulsaarka ay ku yihiin qoysaskii horay ugu noolaa kaamka xurfadda halkaasoo ay ka dhisteen guryo ka samaysan cooshado waa kuwaana qaar ka mida qoysaska soo barakacay ee duniyadoodii ku waayey abaarta oo muslimiinta iyo cid kasta oo ka damqanaysa ugu baaqay inay gargaar deg deg ah la soo gaaraan casha laydhaa waxaa ka imid meeshaan caliyaal iyo cashadooda abaar baa heshay awalna abaarihii hore ku nuna wixaan culusanaa hadday heshay xoolahayay abaartii bayba raaceen waaba ma arkaysaa wardhafood buu ku yaallaa meeshaan dhoobanna iyo saannahay iyo waa ma arkaysaa waan ka codsanaynaa naf baan nahay cunnaan rabnaa waxaan ku noolaanaa rabnaa duuniyaan rabnaa wixii naloo heli kara dhar iyo dhuuni baan rabnaa alallo iyo waxaasaan degdegan waxaan jeclaan lahay makaan in nala siiyo maal nala siiyo waxaan cunna nala siiyo waxaan hugana nala siiyo magacayga cana maxamed jimcaalaa la yidhaahaa ilmaha aabbahood wuu dhintay intii hastanaa humoosan yahay marka horeetana maal ugamaba dhimanba saas laaligeed marka iyadoo aan dadkeega iyo dadweynaha iyaga iyo salkeega aan ku dhex nool nahay dadkii hadda isku mid buu noqday oo dadkii hadda abaar baa heshay oo xoolihii kaga dhacday wax ari yar baan haysan jirnay awal dadkayagana waan ku dhex noolay dadkii hadda isku mid buu noqday oo xoolihii iyo dadkii waa isku mid buu noqday midkii xoola lahayn midkaan xoola lahaynba Ee, wax ama isku dhadhow buu noqday ama wax isku midowba noqday biyo la-aan waa qabnaa hadda cunto la-aan waa qabnaa hooy la-aan waa qabnaayoo hadda hooy la-aan waan qabnaayoo dadkayagaasaan korbaashiye iyo waxbaan kolka la raaci jirnay buul baan ka dhisanoo nooga dhisan waxba dabooli mahayo dad lug magaalada kusoo galay baan ahayn wax aan nacsi ahayn oo maaragta iskaba dadilaacayaan ku dhisnay waxaan dalmaraynaa haddii ilaahay hana siiye wax san baan ilaahay ka dalbanaynaa wixii noo heli karoo islaam ana ka dalbanaynaa makaan waa rabnaa manfacun cunno waa rabnaa maryo aan huwanno waa rabnaa maal haddii naloo heli karo waa rabnaa wixii qof bila'aadan dad bila'aadan ku noolaadaan rabnaa magacayga yaasiin shire banacad meeshaan la yidhaahdo dadka xool meesha dhuban ood arkayso giddiga xoolihii waa ka yimaadeen xoolo iyo dadkiina way isdaayeen abaar baa aradii ka dhacday ilaahay baa gargaar laakiin gargaar baanu rabnaa aniga xoolaha iyo xoolaha dhumay ka mid yihiin anigu indhanayguma fiicna xoognayguma fiicna wixii aan haystay carruurta waa arkaysa kulli waxa carrada jooga oo dhan waa wixii aan waana ka nimid wixii wax alla wixii awoodan loo heli karo waa gargaar ilaahay waa qaadanaynaa waxaan diidaynaa ma jiraan dadku dhaxan baa jidha qoba culus baa socota haddii ilaahay cirid baa jidha dabayl baa socota waanaad arkaysaa maasadii oo dhan waasan meesha dhoofan haddii rabbaha noo gargaaro wax noo gargaaro aanu rabnaa abdulladaasaana gel iyo ari iyo lo baan lahaa waan xun baan haysta hoy waan wado waan sheel male washo male busa male sano male rash male baba baana baba baana baba xoolaha iyo awlaa weeyaan waa baa abaasi uba qasida shan dhafa ayaa la soo gaa maxaa ka dalbanaysa dadka islaamka ah ilaahay ma jooga barina waxa loo leeyahay siya shaashin waa wano waa gulano waa wano waa dhisano waa been siya وجرنا مقعد مرايد محمد عبد الله اللي عن كصبك علي ودر ودر فرها بربر مال الايد صبرنا ما هي حوالنا ما حتى كيرا اركي عن قدر مريا وحول عمان قدر مريا وحل هو ذاك قدر مريا صبرت يرى اكثر
ماشي كسوك علي وحال يرى بلا قالوا بفتيرو وليه تطوانا تاسنا قالوا بقتي ما قالوا ولا صبر صلوا magaalada maxaa hesheen oo gargaar waxaan ka hadlayna gaar qofkii ku hoyday baa ambuulo taakularu waa waaye cuno waa waaye aabbahaya iyo awowiya iyo muslim wuxuusan arag baa maanta arag aan ka dalbanayn wax la cuno iyo wax la dhaqlo iyo wax la howado iyo wax la xiro cabdul maxamed shire oo ah horjoogaha kaamka xurufadda ayaa sheegay in qoysaskan soo barakacay ay wax la cunaan qoysaskii horay ugu noolaa kaamka oo iyagu sida uu sheegay tabar darnaa bismillahi raxmaan meeshaan waa kaamka xurufadda degmada cawdaaq waxaa meeshaan isugu yimidna waa dad dhibaataysan subxaana wa tacaala baana baahidooda dabooli kara isagaa wax bixiya isagaa horta baryaynaa marka koowaad marka labaadna hadda dadka waa arkaan wixii wax bixinaayo islaam iyo gaalaba dadka hadday wax siinayaan way arkaan laakiin dadku hadda ilaahay bay baryayaan aadana baryi mahayaan laakiin baahidooda waa soo bandhigeen oo waxay sheegeen idaacaddaan daljir iyo hoonrukaybil bay u sheegeen annaguna hadda dadkaanu dad horeo meesha deganaa bay dul yimaadeen waana dad iska dhibaataysan oo xoolihii ka dhammaadeen cawl cidna ma baryi jirin laakiin hadda baahaa hayso baahaa keentay toddoba i d b baa degmada cawdaa ku taal toddobadaba dadku waa yimaadeen dhammaantood hadda annaga laba boqol iyo saddex iyo toban qof baa tiri maxay marka caawinaad ay ka heleen dadka deegaanka ama ee qoysba qoys buu ku dul nool yahay waxa weeye waa isqaraabeysanayaan waa isku hoos nool yihiin haddii dadka hore liitay sii dulfuulaan wax marka dhibaata iska jirta dadku hadda haddaysan wax cunin ma noolaadeen laakiin wax gabaabsi ay sii cunayaano qoysaskii baa in goglaha la gogladeeno biyaha la gogladeeno qoysba qoys daaradiisu kusoo dhaca marka hadda meeshaan inay banaanka baahidooda muujiyaan bay iskugu yimaadeen oo caalamka tusaan laakiin hadda ilaahay baa iyagu baryahaya baryada allah iska leh laakiin aadanaha waxbaa la codsanaya waxaa la weydiisanayaa ee marka hooy u ah dadkan hadda guulashooday harsadaan oo ku nool yihiin dadkan inay soo caawiyaan waa u baahan yihiin walaalahooda weeye waa ina baahidoodana waa soo bandhigeen marka dadku ilaahay bay baryahayaan laakiin sida bini aadanimada la iskugu caawiyaa wax looga codsanayaa dadka laakiin baahida alla codsiga allah iska leh adigu gumiyaa kaamkaad horfadaad tahay dadku maxay kaaga sheekeeyeen markay deegaanada ay ka yimaadaan dadku biyo la-aan iyo waxay sheegayaan xoolihii ka dhammaaday abaartii jilcisay oo biyihiina berkada iyo waxay ku noolaayeen meelo qashadaa tuulooyin ay ku noolaayeen oo etoobiyada iyo soomaaliyada leh qof walbaaba ilmuhu meel hoos biyo kula soo cararo magaalada biyaha iyo hooskaa lala soo aaday xoolihiina waa iska gabagaboobeen waxba laba laba neef iyo afar afar neef iyo toban toban neef baa ka dambaysa hayala cabdulaahi jaamac radio daljir
shirkadda isgaadhsiinta ee samtelna waxay soo bandhigtay adeeg cusub waxaana xaflado adeegaasi lagu daahfuraya lagu qabtay magaalooyinka boosaaso iyo garoowe maxamed laki ayaa warbixintan garoowe inoogu diyaariyey celintan bulshaduna waa sadaqa dheeriya shan jeel baa inoo keentay sibiqyaanan kaa tegin iyay ku sheegin soo qaada kaarkii si walbaba u eego u danee naftaado samteel waa u simannahay soomaaliyo idil samteel shirkadda isgaarsiinta ee samtel ayaa maanta magaalada garowe ee caasimadda puntland kusoo bandhigtay adeeg casri ah oo loogu magac daray madhaafaan kaasi oo qofkii ku shubtaa maalintii hal dollar uu ku hadli karo boqol iyo labaatan daqiiqo halka habeenkiina uu ku hadli karo halka dollar boqol iyo lixdan daqiiqo sidoo kale shirkaddu waxay soo bandhigtay adeegyo kale oo ka mid yahay isticmaalka adeega internetka ee four g iyadoo bishii qofka ku shubta soddon iyo shan dollar uu maalintii isticmaali karo hal g b iyo bar madasha lagu soo bandhigayay adeegyada somtel gaar ahaan adeega cusub ee madhaafaan waxaa ku sugnaa madax ka tirsan shirkadda somtel mas-uuliyiin dowladda puntland ka tirsan macaamiisha samtel iyo sidoo kale marti sharaf kale waxaana ay dhammaan qireen in samtel ay tahay shirkad u dirnaxaysa shacabkeeda madaxa ganacsiga iyo suqgeynta ee shirkadda samtel maxamed cabdulaahi dhuubare oo ugu horeyn madasha soo bandhigidda adeega cusub ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda adeega cusub ee madhaafaan iyo weliba adeegyada kale ee samtel u hayso bulshada reer puntland inay daqiiqadaha halkii doolar markuu macmiilku ku shubto ay daqiiqadaha maalintii oo dhan uga dhigto boqol iyo labaatan daqiiqo habeenkiina uga dhigto boqol iyo lixdan daqiiqo iyadoo ay caddaan tahay wax shirkad ah oo maanta soomaaliya ka jirta oo intaasoo kaleeto u samaysay dadkeeda barnaamijka madhaafaan waxaa sidoo kaleeto lagu soo daray in dadka baranjiilayaasha ah oo resalariska ah oo ka ganacsada adeega prepaid taxawula in loo sameeyey xidmad kordhin iyadoo looga dhigay in boqol dollar wixii ka badan haddii ay khidmad ahaan iibsadaan ay shirkadda somtel ka iibsadaan in looga dhigaayo boqol kiiba saddex iyo toban wixii boqol dollar ka badan taasi waxay ahayd wixii boqol dollar ka yar boqol kiiba saddex iyo toban wixii boqol dollar ka badanna in la siinayo boqol kiiba lix iyo toban maadaama ayaga laftikooda ay yihiin mujtamac ganacsi oo ganacsigooda horumarinaya shirkadda somtel waxay ku dhiiratay inay ka shaqayso inay bulshadeeda meel kastay joogto ay kala qayb qaadato kii culays haystana ay isku daydo inay culayska ay ka qaado kii xoogaa yari ay u bidhaansanayd oo shaqaysanayana ay shaqadeeda u kordhiso maadaama mujtamacu mar allaale markii uu dhaqaale ahaan u koro faa'iidadiisuna ay tahay mid annaga la soo gaaraysa talooyinkaas iyo barnaamijyada ay samaynaysana waa mid ay mar kasta kula soo laabato ama ay kasoo minguuriso mujtamaceeda sidoo kaleeto waxay daah furaysaa shirkadda somtel barnaamijkan madhaafaan waxay ku daah furaysaa adeeg uu qofka baranjiilaha ah ama xawilaada xawilaha dribeyrka somtel inuu ii dahab akoonkiisa ii dahab uu kaga dhex iibsan karo lacag allaale iyo lacagtuu doono ayna u raacayso khidmadda aan soo sheegay sidii dhibta yarayd oo laga yaabo baranjiilayaasha ama dadka ganacsatada ah oy shirkadda somtel ku tiirsan tahay oo hawlo adeegeeda bribaidka in saqda dhexe markii qof macmiila u yimaado uu yidhaahdo igu shub bribaid oo xarumaha somtelna ay xiran yihiin waxaan usoo kordhinay adeeg ah in qofku isagoo gurigiisa jooga maalin fasax ha ahaato xilli hurdo ha ahaato ama xilli kale ahaato uusan u baahanayo shirkadda somtel ee u baahanayo inuu isagu inta uu lacag doono uu iskaga shubo iyadoo khidmadiina u raacayso barnaamijkaasi qofka macmiilkaahi wuxuu ku gelayaa ama bribaidka xawilaya xidig boqol iyo sideed afar gees kadib waxaa usoo baxaysa instruction ama qeexmiins sheegaya inta uu rabo inuu lacag ku shubto iyo siduu rabo inuu ugu shubto qaar ka mid a macaamiisha iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay soo bandhigga barnaamijkan ayaa ka hadlay faa'iidada barnaamijka iyo soo bandhigidda adeegyada kale ee somtel waan ka mid nahay qaybta bribeidka qaybta bribeidka sida shirkadu noogu fududeysay aada iyo aada bay u wanaagsan tahay shirkadda keliya hal mar hal dollar toban dollar hal cent shan iyo labaatan maxaan ku idhaahdaay hal subax soo qabtay iyadoo ya waana ku mahadsantahay maxaan ku idhahdaay adeegaas oo layahay bribeid bribeidka oo aan umalayn inay shirkaduhu magac u waayeen oo aan magacaas u yahay af qaleed oo fiicnaan lahayd af deedna in lagu bixiyo oo magac marka waan ku faraxsannahay runtii maanta inaan ka qayb galno barnaamij waliba uu mudan yahay magaca loo bixiyey inuu magac soomaaliya yahay oo uu magac cajiiba yahay haddii afkaa lagu sheegi lahaa laga yaabo inuu waa ku dhiirigelinaynaa weliba waxaan usii boorinaynaa kuwa kale oo lasoo socdana in dhammaantood loo loo bixiyo magac soomaaliya oo la soomaaliyeeyo intaa kadib waxaan leenahay dhammaan adeegyada shirkaddu ay soo kordhisay kuwa ay kordhisay iyo kuwa soo socdaba waxaan leenahay hambalyo cid kasta oo bulshada wax usoo kordhisa waxuun faa'iide ah ama horumar ah waxay mudan tahay in la dhiirigeliyo oo la yidhaahdo waa mahadsantihiin oo laisgarab dhaaco laisgarabkaayo bay bay mudan yihin maama xaliimo cali warsame oo ah hooyooyinka ku xihan shirkadda somtel ayaa u mahadcelisay somtel sida ay u sintay ragga iyo dumarka xagga shaqada oo ay sheegtay in somtel ay tahay shirkadda keliya ee shaqada qaab cadaalada u siisaa ragga iyo dumarka halka shirkadaha kale ee puntland ay sheegtay in dumarka xuquuqdooda aysan siin
waxaan dheeri siiahay haddana inaan anigu u hadlo gabdhaha soomaaliyeed inaan koriyey gabdho badan inaan waxbaray gabdho badan inaan jeclahay ciddii gabdhaha saacidda samtel waxay ugu soo jiidatay oo aan aada u saacidaa ka sokow macaamiisha aan la ahay iyo mataqaanaa waxaan iibsigaan iyo arrimahan la dhex maraye haddana qiimayntii ay qiimaysay bila-aadanka oo qof ahaan ay shaqada ku siiyeen asal ahaanba markay shaqada bilaabayeen oo shirkaddan ay dadka shaqaalaysiinaysay baysan shirkadihii faquuqa sameeyey oo adigu gabar baa tahay shaqada ugu diiday gabdhaha ka mid ahayn ee waxay ahayd shirkadda keliya ee gabdhaha aada u tiro badan meel sarana jooga shaqada siisay hadda waxaan ka hadlayaa puntland anigu shirkadaha puntland ka shaqeeya baan ka hadlayaa kelmad baan ka waxaan ku yidhi shirkaddaa samtel dadku waa u siman yahay sooc iyo takoor ma leh sumadii aad sawrica aad leedaho rabbi kugu sameeyena kugu sooci mahayaan oo kugu saari mahayaan intixaanku waa siman hadba kii saxaa gala shaqada intixaan baa loo galayaa wiil baa tahay gabar baa tahay maaha gudoomiyaha ururka haweenka sagaalka gobol ee puntland khadra jaamac oo iyana ka hadashay madasha lagu soo bandhiga adeega ayaa faahfaahin ka bixisay adeegyada ay shirkadda ka hesho hadda waa ujeedaan dharkaan qabo waa jaalle samtelna waa jaalle taas waa kaftan samtel maalintii gurigaa la dhisayay baan imid waxaan idhi warnimo yahow waxfiiska la furay waxaa joogay maareeyahan maareeye ka horeeyay baa joogay shaqaaluhuna shaqa shaqaaluhuna waa joogay waxaan ku yihi war gabdhaha meesha waxma looga ogolay waaba topic koowaad aan ku tashanay bay dheheen gabdhaho inay ka shaqeeyaan samtel waa ku mahadsantihiin sidaad uga qayb gasheen abaarihii ummadda soomaaliyeed saameeyey taariikhda ayna idin qoraysay samtel tan kaloo aan ku darayo waxa weeye gabdhaha soomaaliyeed oo maantay udubdhaxaad u ah ee bulshada sida aad u shaqaalayseen waa ku mahadsan tihiin waa meeshaasna inay kasii bataan shaqada si aad u wadaan iyo howlkarnimada aa wadaan inay kasii kordhaan baan jecelahay maareeyaha guud ee shirkadda somtel maxamed muuse oo ugu dambeyn soo xiray munaasabadda ayaa ka hadlay adeegyada kala duwan ee shirkadda u qabatay bulshada iyo sidoo kale adeegyadii shirkadda u qabatay puntland ka gudbo shirkaddu xiriir bay waxay la leedahay dadweynaha inay la yaabsan ku cusban tahay sababtu waxa weeye dee dadweynaha wax laga iibiyaa waxa ay hesho iyo waxa ay higsanaysaba dadweynaha jeebkooda weeye marka mas-uuliyad xagga mustaqbal shacabka ah iyo inay dadka wax ku celiso ayaan waxyar ka taabanaya shirkaddu waxay abaaraha kaga qayb qaadatay lacag badan insha allah oo wax bixiyay hadda kulley deegaankeena puntland aaba jirin anigu ninkii gudo bixiyey oo dhiibay baan ahaa jeegii la qoray dadka wax ka saxayna waan ahay anaana guddoonsiiyey waxaan intaa ku darayaa annaga shaqaalaha haddii aan la idmo waxaa u yidhi ninka leedaha abkey wuxuu yidhi nagaasimuhu abaartii waa weli waa run runtii waxaan ka naxaa in badan baan safray waktiga haray marka la eego sidee aynu roobka u heli jiray iyo howluhu say u jilicsan yihiin marka la eego waxaad is leedahay neef bahari mahay ha yaad is leedahay ilaahay baasi subxaanahu watacaala baan waxaan ka baryaynaa inuu awood xaggiisa ka siiyo xooluhu waxay cunaan oo badan ma jiraan laakiin haddii ilaahay isagoo awood siinayo siyaabo badan buu siin karaa oo bal dadka wax u cayntaan iyo inuu roobkii noo soo dedejiyo intaasna waa la banaan dhexgeliyey waxaan ka qayb qaadan doonaa insha allah abaaraha mar labaad mushaarkaygaan uga qayb qaadanayna insha allah waan bilaabeynaa inaan meesha abaaruhu ka baxayaan shaqaalahana ku wacyigelino hadda meeshay ku dhalatay oo horey maahayn waxa usii qorshaysnaa laakiin waan wacyigelinaynaa aniga kayga ugu horeeyo inta abaaruhu joogay ka socdaan bil walba waxa aa iga guyi kara waxa ugu badan ayaan insha allah ugu bixin doonaa dee alla idmo dhinaca waxbarashada abaaraha inta haddaan ogeyn dhinaca waxbarashada shirkaddu wax badan bay ka qayb qaadataa hadda barnaamijyo soo socda jiri doona insha allahu arrimaha waxbarashada la xiriira oo qolada gana commercialka waxda ay soo gudbin doonto waxaa kamid a waxqabadkii inta udambeysay oo ay ogeydeen abaaraha wax yar kadib markaa lacagta boqolkaa dhiibnay jaamacadda weyn oo b s u lacag badan baan ku bixinay dadku way ka warqabaan garawaan ku guddoonsiinay afartan kun oo dollar bay iyaduna ahayd arrimaha caafimaadka haddaan u gudbo runtii isbitaalkii ugu horreeyey wixii ugu horreeyey isbitaala shikadu ka qayb qaatay isbitaalka dhimirkao garawu ah iyana wixii lacagtii lagu dhisay xilligaas ma dhaweyn weliba way fogeen waxaa ku xigay tallaaga damiirka oo boosaaso taala konton kun oo dollar baan kasoo bixinay shikadaa bixisay maxamed lakiman radio delger garowe
haatana waxbinta isboortiga iyo cabdiraxmaan yemani
hal kulan oo ka tirsanaa koobka liikaabka ayaa la ciyaareen nadiga liverpool ayaa soo dhoweeyey dhigooda southampton waxaana hal iyo eber ku badisay nadiga southampton oo garoonka anvil stadium ayay kooxda southampton kaga ciribtirtay nadiga liverpool koobkan daqiiqadii sagaashanaad gabagabadii ciyaarta shenlon ayaa goolka keliya kooxdaasi ay ku badisay u dhaliyey dhanka talyaanigana nadiga yuventus ayaa laba iyo hal uga badiyey nadiga aizi milano kulan ka tirsanaa koobda itaaliya dhanka koobka boqorka dalkaasi sbainna nadiga ebar iyo nadiga atletico madrid waxay ku kala baxeen labiyo labo inkastoo nadiga atletico madrid ay wareega afardhamaadka usoo gudbeen balse nadiga saltafigo ayaa waxa ay koobka boqorka dalkaasi sbain ka ciribtireen nadiga real madrid inkastoo labada kooxood ee saltafigo iyo nadiga real madrid ay labiyo labo ku kala baxeen horey ayaa kooxda real madrid garoonkeeda lagu soo badiyey labada lug nadiga saltafigo waxay kusoo baxeen afar iyo saddex koobka qaramada qaaradda afrikana kulamo ayaa laga ciyaaray xulka masar ayaa hal iyo eber waxay uga badiyeen dhigooda gaana waxaana goolkaasi keliya u dhaliyey ciyaaryahan maxamed saalax halka yuganda iyo maalina ay ku kala baxeen hal iyo hal sidaasi xulka qaranka masar ayaa wareega sideedamaadka ee koobkan usoo gudbay
ما بين محمد صلاح وعبد الله سعيد محمد صلاح يسدد قنبله انفراد انفراد المصري يطير باحلام المصريين بص شوف صلاح بيعمل ايه بص شوف صلاح بيعمل ايه اتفرج اتفرج اتفرج يا استاذ اتفرج على محمد صلاح واستمتع ده haddaba koobka qaramada qaaradda afrika kulamada kuwatar finaalka waxay noqon doonaan xulka burkina faso iyo tunisiya senegal iyo cameron dimuuraadi congo iyo gaana xulka qaranka masar iyo morocco ayaa ay noqon doontaa inay wada ciyaaraan kulanka ugu horreeya waxaa la ciyaari doonaa siddeed iyo labaatanka bisha xulalka burkina faso iyo tunisiya ayaa wada ciyaari doonaa isla habeennimadaasi senegal iyo cameron halka sagaal iyo labaatanka bisha xulka dimuuraadi congo iyo gaana ay wada ciyaari doonaan isla habeenkaas xulka qaranka masar iyo morocco ayaa wada ciyaari doona maantana liig kaabka nadiga hal city ayaa la ciyaari doona dhigooda manchester united dhanka koobka boqorka dalkaasi sbainna nadiga barcelona ayaa waxa ay soo dhoweyn doonaan nadiga real sociedad
barnaamijkii isaaka iyo dunidan akhyaaray waa naga intaas anigoo tolmaan ayaa kasoo jeedinaya stuudiyaha dalshir ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo dalshir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijka lamida ku kulmayno nabadgelyo